bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan halkani waa raadiya dalsan kuna soo dhowaada qodobada wararka cawaysnimo kuwada ugu door koronna waxaa ka mid a dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay dagaal khasaaro oo ay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano waa dagaal aada u qaraar oo ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray deegaano hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug maxkamadda gobolka galgaduud oo xukun ku riday ninkii dilay allaha u naxariistay weriye axmed bulxan faahfaahinno ayaa ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka daarun nicma ee gobolka shabeellada dhexe qoysaska waa qoyska reer xaaji gacal oo ka digay in la iibsado goof ay leeyihiin oo ku yaalla agagaarka bangala maamulka gobolka banaadir ayaa xilalka u kala wareejiyey guddoomiyaha cusub ee deegaanka garisbaaley ibraahim culow maxamed iyo guddoomiye hore ee deegaankaas nuur xasan cali wararka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo baaris ku bilowday shirkadda duulimaadka ee duulimaadyada ee la yidhaahda boyn
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
taariikhduna waxay ku asteysan tahay lix iyo labaatanka maarij sannadda labada kun afar iyo labaatanka u diyaargarooba warkaasi oo faah-faahsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay waray ka soo saartay dagaal qaraara oo ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayaga cabduqaadir cusmaan indhooy
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal qaraar oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaan hoostaga degmada xaradheer ee gobolka mudug ee soomaaliya dagaalkan oo mid saacado badan qaatay ahaa ayaa sida lagu shaaciyey war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta islamarkaasina lagu baahiyey marigyada warbaahinta dowladda waxaa lagu sheegay inuu dhex maray ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab warkan ayaa sidoo kale waxaa inta la raaciyey in dagaalkan oo galabnimadii maanta dhacay inuu ka dhacay deegaan la yidhaahdo bacaadka faarax aadan oo ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku weerareen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo ay dowladdu sheegtay inay ku dhuumaaleysanayeen deegaankaasi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalka aadka u culusi halkaasi ka dhacay dagaalamayaasha al-shabaab sida warka loo dhigay maamulka degmada xaradheere ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weerar jiha badan ah ay ku qaadeen dagaalamayaashaasi ka tirsan al-shabaab oo ku dhuumaaleysanaya deegaankaasi sida ay u sheegeen warbaahinta dowladda maalmihii lasoo dhaafay gobolada mudug ee galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo culus iyadoo degmada xaradheerena ay ka mid tahay meelaha ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab weerarkan ay ciidamada dowladda ay ku ekeeyeen deegaanka la yidhaahdo bacaad aadan oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab ayaa imaanayo xilli maalmihii ugu dambeeyey gaabis uu galay howlgallada ka dhana al-shabaab
markana maxkamadda gobolka galgaduud ayaa waxa ay xukun ku riday ninkii dilay allah u naxariistay wariye axmed bulxan sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdifataax muumin ilkacse cabdikayn axmed bulxaan ilaahay subxaana wa tacala anugu sababo waxaan diyaar u ahay danuubtiisii in layga gudaan diyaar u ah waa maxkamadda ka codsanaya sidaaba bilaato sharciga in la waafajiyo
maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiile cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdulle maxamed dil toogasho ah oo ah khisaastii marxuum allah u naxariistee cabdikariin axmed bulxan maxkamadda gobolka galgaduud ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga kiis dacwadeed loo haystay cabdixakiin axmed cigaalka oo lagu eedeeyey inuu dilay wariye cabdikariin axmed bulxan oo ka tirsanaa wariyaasha soomaaliyeed dilka wariyaha ayaa waxa uu ka dhacay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud iyadoona dhegeysiga kiiskan ay goobjoog ka ahaayeen ehelada marxuumka iyo eedeysanaha shacabka degmada caabud waaq maamulka degmada iyo sidoo kale marti sharaf kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud ayaa ugu horeyntii fadhiga furay
maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo lixda bisha saddexaad labada kun labaatan iyo afar maxkamadda gobolka galgaduud waxay u faraysanaysaa dhegaysiga dac- gal- dacwadeedka sumadiisu tahay afar boqol labaatan iyo sagaal laba kun labaatan iyo afar waxaana eedaysana ka ah cabdixakiin axmed cigaal loona haysto inuu dil u geystay kas ah cabdikariin axmed bulxan eedeysane cabdixakiin axmed cigal ayay garsoorka maxkamadda weydiiyeen in uu kiiskan geystay in kale balse waxa uu ku jawaabay cabdikariin axmed bulxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu sababo waxaan diyaar u ahay danuubtiisii in layga gudaan diyaar u ah waan maxkamadda ka codsanaya sidaaba bilaato sharciga in la waafajiyo
xafiiska xeer ilaalinta ayaa dhankooda soo jeediyey maadaama uu eedeysanuhu qirtay in dilka uu geystay ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah cabdixakiin axmed cigaal lagu xukumo aayadaha iyo qodobka aan ku soo eedeeyey kuwaas oo kale ah aayadda afartan iyo shan ee suuratu maa'ida aayadaha boqol toddobaatan iyo sideed boqol toddobaatan iyo sagaal suuratu baqara iyo qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka aqaabta soomaaliyeed taasoo ah dil toogasho ah qareenka eedeysanaha oo dhankiisa hadalka qaata ayaa garsoorka ka dalbaday in iskifaalaha dembiga fududeeya loo fiiriyo eedeysanaha maadaama uu qirtay faldembiyeedkii lagu soo eedeeyey
xabadihii asaga bay khatar geliyeen waa dhexdhexaadmaysa waa tagtay dhibbabu noqday asal waxaa ka ah dhismaha qareenka bukul wakilkiga cabdixakiin qiraalka uu bixiyey waa baqsan qodobka lixdaneysdeer iyo qodobada kale oo loo adeegsaday intaba inaasuu dilkaas geystay waxaa maxkamadda sarafka ka codsanayn loo naxariisto lagu naxariisto inuu garsoorka caawiyey cadaaladda uu fududeeyey uusan dhibin gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud cismaan cali oo ku dhawaaqayay xukunka maxkamadda ay ku riday eedeysanaha ayaa waxa uu sheegay in eedeysane cabdixkiin axmed cigaal ay maxkamadda gobolka galgaduud ay ku xukuntay dil toogasho ah taas oo ah qisaasta marxuum wariye cabdikariin axmed bulxan
maxkamaddu markay aragtay warqadda qiraalka ee uu maxkamadda ka hor qirtay maxkamaddu markay dhegaysatay difaaca qareenkiisa maxkamaddu markay dhegaysatay codsiga eedaysanaha oo ah codsaday in shareecada islaamka lagu fuliyo laguna xukumo maxkamaddu markay aragtay aayadda afartan iyo shanaad ee suuratulmaa'ida iyo aayadaha boqol toddobaatan iyo sideed boqol iyo toddobaatan iyo sagaal ee suuratulbaqara maxkamaddu markay aragtay qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay kitaabka minhaajka mujalladka jaraaxada baabka inamaa yahbutu alqisaasu biiqraarin aw shaahiday cadlin maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdulle maxamed konton iyo saddex jir ah ku dhashay deggan caabudwaaq uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo eedeeyey maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiile cabdixakiin axmed cigaal ina maryan cabdulle maxamed dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum allah u naxariistee cabdikariin axmed bulxan cabdifatax muun warbaahinta dalsan muqdisho
hagaag markanaam faahfaahinno ayaa waxay ka soo baxayaan weerar al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellada dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye ayaga abuukar dayax
wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waa berigii hore ee saaka ay weerar ku qaadeen fadhiisin ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa deegaanku ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe weerarkan oo lagu sheegay mid gaadma ah ayaa al-shabaab waxa ay ku fuliyeen xilli hore waa berigii hore ee saaka intii ay dadku gam-ayeen waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac oo ka dhashay weerarka waaberi ee saaka fadhiisinka ciidan ee la weeraray ayaa waxaa deganaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo qeyb ka ah gulufka dagaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaanba soomaaliya looga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo dhinaca barina ay ka xigeen xubno kale oo kooban sida la sheegay oo ka tirsanaa kooxda macwiisley ee qeyb ka qaadanaya howlgallada shabeellaha dhexe waxaa lasoo warinayaa inuu jiro khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac laakiin saraakiisha ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo aan la xiriirnay waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan xaaladda ayaa hadda ah mid degan waxaana jira dhaqdhaqaaq ay wadaan ciidanka dowladda federaalk ah ee saaka lagu weeraray deegaanka daarunicma kuwaas oo howlgallo baaritaana ah ka sameynaya deegaanka iyo hareerihiisa kadib markii ay dib isaga noqdeen dagaalamayaashii al-shabaab ee weerarka soo qaaday maalmo ka hor ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar noocan oo kale ah ku qaadeen fariisin ciidanka dowladdu ay ku lahaayeen dhinaca xeebta gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan al-shabaab muddooyinkii dambe waxa ay u muuqdaan kuwo xoojinaya weerarada gaadmada ah ee ay la beegsanayaan fariisimayaasha ciidanka dowladda kadib markii ay hoos u dhaceen weerarada iyo gulufkii tooska ahaa ee dowladda iyo dadka deegaanku ay uga soo horjeedeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay si dardara uga socday deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudugga
qoyska reer xaaji gacal ayaa waxay ka digeen in la iibsado goof ay ku leeyihiin agagaarka xerada bangala ee degmada dayniile cabdifataax muumin ilkacase ayaa warkan faahfaahinaya
naqshadaas been abuurka ah ayaa goofkii reer xaaji gacal loo samaystay warqadan madaxweynaha kala nimid noola osta goofkii reer xaaji gacal haddaan ku dhex dhidhno heere jinnaan ahay cabdiqaadir sheekh xuseen bacdow wabiin cabdi axmed casayr gaaniyaa la yidhaahdaa ismaaciil cabdi nuur
waa qaar ka mid ah qoyska reer xaaji gacal iyo weliba ganacsatadii ay ka iibiyeen dhulalkooda oo ka cabanaya dhulboob ay sheegeen inay ku hayaan shakhsiyaad xiran shaarka dowladda iyo weliba ganacsato goofafkii dhululka ayay sheegeen in ay leeyihiin reer xaaji gacal waxaana uu ku yaalaa degmada daynile ee gobolka banaadir iyagoona sheegay in dukumentiyo been abuur ah loo samaystay waxaana ay soo bandhigeen dukumentiyadii been abuurka ah ee loo samaystay goofafkoodii dhululkooda kuwaasoo ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan doonin ku dhowaad laba boqol oo boos oo qeybteeda ay degnaayeen ciidanka milatariga ayay sheegeen in looga darsaday dhululkii kale lana doonayo in xoog looga qaato shakhsiyaad ka tirsan dowladda iyo ganacsato ayay ku eedeeyeen in goofafkoodii dhululkooda ay doonayaan balse waxa ay sheegeen inaysan marnabaha u cuntami doonin cid walba oo isku dayda in ay dhacdo dhululkooda dadka soomaaliyeed oo doonaya iyo weliba ganacsatada inay iibsadaan dhululkooda ayay ugu digeen inay isku soo dayaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qoyska reer xaaji gacal iyo ganacsatadii laga iibiyey dhululka oo iyagu goobta ka hadlay digniinna u diray cid kastoo isku dayda inay dhululkaas soo damacdo naqshadaas been abuurka ah ayaa goofkii reer xaaji gacal loo samaystay warqadan madaxweynaha kala nimid noola osta ah ugama dirsan nooga keena ma dhihin waxay tahay ma naqaano ilaa hadda ma aaminsanin warqadaas inay kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ma aaminsani anugu warqadaasaana dhulkeena naqshadaas beentaha loo samaystay dadkii dhulka aan ka iibinay iyo annagaba nagula dhacay waxay sameeyeen dhulka milatarigu ka deganaa bengalo waxuu ahaa laba boqol oo boos saddex kun oo boos gooftii dariskeenna habeenkay u gudbeen iska dhaaf annaga keeni kale dhulkii xooluhu noogu xirnaayeen oo beerahan ka tabcanaynay iska dhaaf gooftii dariskeena dadkii muslimka ah dariska nala ahaa ayaa inta loo gudbaa la yidhi bengalaad ka mid tihi labadii boqol oo bengaal waxay isu bedeshay afar kun oo boos oo islaameen waa nimankaas shaqada ay qabteen waxaan rabnaa inaan sheego nimankaas cabdiqaadir sheekh xuseen bacdow waa wabiin cabdi axmed casayr gaaniyaa la yidhaahdaa ismaaciil cabdi nuur maxamed abukar jacfar waa xildhibaan shaqadaas goofkeenna dhowrka bilood ka taagan oo mashaqada ah oo annagina nagula dhibay ummaddii soomaaliyeedna lagu dhibay raggaasaa shaqadaas wata
dhulkeenna annaga qayb ka mid a dad aan la yaabay oo lacag leh ayaa waxaa la yidhi laba balooy ku leeyni saddex balooy ku leeyni ganacsato turkish som dadaa meel laga soo qaadaa annaga dhulkeena loo qaybiyaa annaga xaggaana la geynaa annaga dadka rasmiga dhulka le annaga waayo dhulka dad kale waa annaga xoolo islaamid ma rabno taaki islaamid ma rabno dhulkaas waa naga badan yahay dhulkaas inta ay ka deganayd oo dowladda berigaas xaajiga xoog kaga qaatay waa la yaqaanaa sideetan iyo sagaal anoo jira horta dagaalka horta aniga ah goofki xaheer xaaji gacal haddaan ku dhex dhidhno heera jinnaan ahay waxaan dadweynaha ogeysiina oon u sheegaa inayna dhulkaas ku kadsoomin inayna ku kadsoomin ee wixii sharciga ay ugu yimaadiin dadka dhaxalka leh dadka shiro gacal waa buuxaan wixii sharci raba annagaa noo yimaadeen warkii horena si fiican waa horaa loo sheegay annaka waxaan leenahay
markanna maamulka gobolka banaadir ayaa xilalka u kala wareejiyey gudoomiyaha cusub ee deegaanka garisbaalley ibraahim colow maxamed iyo gudoomiyihii hore ee deegaankaasi nuur xasan cali faadumo cabduqaadir xasan xaaji zubayr ayaa warkan faahfaahinaysa
maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan xilkii ka qaaday gudoomiyihii deegaanka garisbaalley nuur xasan cali gaamiir iyadoona loosoo magacaabay ibraahim colow maxamed gaamiir in ka badan laba sano ayuu gudoomiye ka ahaa deegaanka garisbaalley sida uu sheegana intii uu joogay uu soo qabtay waxyaabo badan oo ay qayb ka ahaayeen ammaanka deegaanka garisbaalley maanta ayay si rasmiya xilkii u kala wareegeen labadan mas-uul munaasabada xilkan lagu kala wareejinayay waxay ka dhacday isla deegaanka garisbaalley waxaana ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulka gobolka shacabka dhalinyarada haweenka odayaasha dhaqanka ee deegaanka garisbaalley ayaa goobjoog ka ahaa dhankooda munaasabada tani sidoo kale dadkii xilka loo kala wareejiyey ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee deegaanka soo dhaweyn iyo kala xog waraqaadasho kadib munaasabada ayaa la gudagalay ugu horreynna waxaa hadlay agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir dhagacadde garas baaley waxay heshay deganaasho way degawowday dhibkeeda ugu yaraa walow beryahan dambe raadan dambe ay ku soo baxayaan kolay heedihi amniguna waa joogaane haddana way deganeen sidoo kaleetood haddii la dhibo xataa way deganeen waxaa yimid wiilkeyga yar oo aan leeyahay culuw soo dhawow degmada tan shacabkan isku duuban oo soomaali nuucyadeeda kala duwan leh isku hayb ayuu kaa rabaa wiilkeygiio maanta xkunta xigta oo xilka aan kaa qaadi doono waxaan ku weydiin doonaa saddex su-aalood shalay xaggee marayay amniga degmadan hadda xaggee maraya dadkii aan kuu dhiibnay ee nuucyada kala duwan lahay ma isku haysaa mase waa kala tageen su-aasha saddexaad oo ku weydiin doono waxaaye maxaad ku soo kordhisay degmadan gaamiir oo ahaa gudoomiyihii hore ee deegaanka garisbaalley oo hadda xilka baneeya ayaa si kooban ugu sheekeynaya waxyaabihii usoo hirgelay tan iyo xilka markii uu hayay runtii maanta iyadoo nabada aan wareejinaa xilka ayadoo qof muxuu ahayey dadkii deegaankan iswa isjecel muxuu ahayy sidiisa isku ah muxuu ahaaye dadki ayagoo isku duuban sidaad ka dareemi kartaan maanta wejiyadooda dadka halka fadho waxa waaye dadku waa faracsan yihiin soo dhaweynta iyo sagootintaba labada way ku faracsan yihiin sababtoo ah marka runtii waxaa lagu jiraa xilli kuleela hadal badan ma jiro waxaan u mahad celinayaa mar saddexaad iyo mar mar mar afaraad shacabka degan deegaankan garas baalley runtii siday sharafta leh iila shaqeeyeen siday ii garab siiyeen siday ii soo dhaweeyeen siday ii jeclaayeen intaba waa ugu mahad celinaya anna waxa waaye intaas waa u ogahay waana u hayaa haddaan intaas ka tago waxa waaye aniga mas-uul shaqaynaya ayaan ahay deegaankan ayaan ka shaqaynayay haddii shaqa la qabanayana qaladaad waa imaanaa dad dadaan isqabanay way dhici karaan anoo u shaqaynayo wuxuu ahay si saxa in qalad lay arko waa laga yaabaa
halka warkaasi habeenimo aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda dalsan xarunta dhexe ee magaalada muqdisho soomaaliya hay-adda maamusha duulimaadyada mareykanka ee la yiraahdo fa ayaa baaris xoogan ku haysa shirkadda diyaaradaha rakaabka soo saarta ee la yiraahda point faa ayaa dhowaan amartay in baaris lagu sameeyo warshadda shirkadda boyn ay ku leedahay magaalada settle ee dalka maraykanka halkaasi oo lagu farsameeyo diyaaradaha toddoba saddex toddoba max tani ayaa ka dambeysay kadib markii diyaarad nooca saddex toddoba saddex makis ah uu albaabkeedu go-ay xilli ay hawada ku jirtay dhacdadan ayaa saameyn adag ku yeelatay shirkadda sida warbaahinta sida warbixintan oo ay warbaahinta dunida qaarkood ay hadal hayso warkii aad ka dhagaysanayseen akhyaarta qiimaha ee qadarintenaga mudan radio dalsan waa nagaynta warkan warka xigeenteenu ku kulmi doono amaan allah
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel